waxaa si rasmi ah loo soo gebagabeeyey tartanka nabadda kubadda cagta ee xaafadaha magaalada jowhar oo ay ka qayb galeen sideed kooxood oo da-doodu ay ka hooseysay toddoba-iyo toban sano kuwaasi oo matalayay afarta kooxood ee magaalada ciyaarta kama dambaysta ah ayaa dhex martay hormuud oo ka socotay xaafadda kulmis iyo s w l oo ka socotay xaafadda horseed kulankan oo ahaa mid aada u xiiso badan ayaa ku dhammaaday barbaro gool iyo gool waxaana lagu kala baxay goolkulaadyo iyadoo s w l ay shan iyo afar rigoorayaal ay kaga adkaatay kooxda hormuud islamarkaana ku guuleysatay horyaalka magaalada jowhar garoonka waxaa buux dhaafiyey kumanaan qof oo ka kala yimid xaafadaha magaalada waxaana ciyaarta goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle xubno ka tirsan labada gole ee dowladda hirshabeelle maamulka gobolka iyo degmada saraakiisha laamaha amniga iyo madax kale oo herar kala duwan ah agaasimaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle amiin mukhtaar oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto ciyaaraha isdhexgalka noocaan ah isagoo intaa ku daray hadalkiisa in dhowaan la dhisi doono garoonka si loo horumariyo ciyaaraha kubadda cagta degmada jowhar
waxaan runtii ku faraxsanay oo noo soo gebagaboobay tartan ciyaareedkii u dhexeeyey afarta xaafadood ee caasimadda hirshabeelle ee jowhar runtii waxaan leeyahay dhammaan waa u hambalaynaa cid kasta ee ka qayb qaadatay guud ahaan oo ay ugu horreeyaan shacabka runtii haddaysan shacabkuna la garab istaagin ma qaban karin waxay ahaydee wax lagu faano annagu naftayna waxaan tijaabinaynay birisamaadkii kadib inaan isdhexgal noocaana qaban karno waana runtii waana ku faanaynaa mana noqon doonta in kow iyo toban maalmood keliya aan qabannee degmo kasta ee hirshabelle ku qaban doonnaa waxayse ku xihan tahay uu diyaargarowga degmadaasi siday u diyaarsan tahay waxaan runtii ku ammaanayaa dadweyga reer jowhar jacaylka ay u qabaan isbortiska nabadda iyo isdhexgalka bulshada runtii waxay muujiyaan kalsooni waxay muujiyaan isjacayl inta ay socotay cayaartii hal maalin cidna dhib ma gaarin waxaana isugu imaanaya in ka badan saddex kun oo qof sida indhihiina ku arkayseen runtii taasi waxay muujinaysaa rabitaanka ay yani dadku qabaan waxaan ballan qaadaynaa reer jowhar inaan u dhisi doono garoonka kubadda cagta ee hadda aan taaganna oo inta badan runtii ay ka muuqata daruufo garoonka dhismihiisa sanadkan waxay ayd in la dhiso laakiin daruufo jiro awgood dib u u dhacay haddana wasiirka iyo aniga iyo dhammaan cid kasta ee ka shaqaysa wasaaradda waxaan idiin ballan qaadaynaa bilaha soo socdo asagoo dooga in lagu caari doono cid kastaee wax ka sheegi jirtana waxay ka sheegtay wey doonta dhanka kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle mudane maxamed cayinte ayaa hambalye u diray kooxda hanatay koobka isagoo u mahad celiyey qof walba oo ku lug lahayd tartanka waxaan jeclahay inaan aada ugu mahad celiyo hay-adaha aan bahawadaagtanahay mashruuca u act faw hay-adda i o m iyo hay-adda shaqadon oo dhammaantood taabogelinayay qabsoomidda tartankan quruxda badan iyo guud ahaan kambeynka labaiyotobanka bari aan wadnay si gaara hay-adda i o m oo iyadu maxaa la yidhaahdaa activitigan si gaara maxaa la yidhahdaa u qabanaysay waxaan jeclaha inaan u mahad celiyo hay-adaha amniga oo intii tartanka u socday si wanaagsan uga shaqeeyey qabsoomidda tartankan waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahad celiyo bahda warbaahinta oo maalintii aan bilownay tartankan iyo guud ahaan kambeynkan ayagana qayb weyn naga siinaya dhammaantood waa u mahad celinaya tartankan ayaa muujinaya doorka ciyaaraha uu ku leeyahay midaynta bulshada dhiirigelinta dhallinyarada iyo kobcinta horumarka ciyaaryahanada maxalliga ah ee gobolka